aad baad u mahadsan tahay sida aan la soconno fiidnimadii caawa waxaa weerar xoogan oo inqimaasi ah islamarkaana ku bilowday camaliyaad nafurnimo ah lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee dowladda federaalka halkaasoo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka weerarka inqimaasiga ah ayaa weli ka soconaya gudaha madaxtooyada waxa uuna galay saacadiisii afaraad oo xiriir ah ciidamada mujaahidiinta ayaana weli ka dhex dagaalamaya qeybo ka mid a gudaha madaxtooyada dowladda federaalka wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo howlgalka inqimaasiga ah ee weli ka soconaya gudaha madaxtooyada ayaa sheegaya in meydad iyo dhaawacyo fara badan oo isugu jira mas-uuliyiin iyo askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka ay daadsan yihiin gudaha hotelka filarays iyo hareerihiisa intaba xaaladdu hadda waa ay degan tahay ilaa iyo haddana ma jiro wax gurmad ah oo ay soo sameeyeen ciidamada dowladda federaalka dagaalka hadda intiisa badan waxa uu isugu tegay hotelka filarays mujaahidiinta ayaana weli ku sugan gudaha hotelka dowladda federaalka ayaa markii ugu horreysay waxa ay ka hadashay weerarkan waxaana u hadlay afhayeenka booliiska dowladda federaalka walow uusan bixin tafaasiil dheeraad ah saadiq doodishe ayaa u sheegay warbaahinta ku hadasha afka dowladda federaalka in ciidamadooda ay weli dadaal ugu jiraan sidii ay usoo afjari lahaayeen weerarka dhinaca kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ay goordhow soo saartay waxa ay ku sheegtay in ciidamada mujaahidiinta ay haystaan dhismayaasha muhiimka ah ee hoteelka sidaba aan xogta ku baahinaynay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku dhaawacmay weerarka inqimaasiga ah ee ka soconaya gudaha madaxtooyada dhanka kale taliska ciidamada shisheeye ee la magac baxay admis ayaa si deg deg ah u cambaareeyey weerarka ka socda gudaha madaxtooyada ee dowladda federaalka wixii weerar ah ee kusoo kordha weerarka inqimaasiga ah ee soconayana waan idiin soo gudbin doonaa insha allah